kooxo burcad ah ayaa gacanta ku haya boqolkiiba siddeetan caasimadda hayti dembiyada rabshadaha wata sida afduubka madax furashada tuugo hubaysan iyo gawaarida oo la qafaasho waa wax caadi ka ah caasimadda halkaasi ee hayti kenya waxay aqbashay inay si togan uga fiirsato inay hogaamiso ciidan qaran oo kala gedisan oo loo dirayo hayti ballanqaadka kenya waa in la geeyo ciidan ka kooban kun askari oo biliisa si ay gacan uga geystaan tababaridda iyo caawinta biliiska hayti oo doonaya inay soo celiyaan nolosha caadiga ah ee dalka iyo ilaalinta xurumaha istraatiijiga ayuu yidhi alfred matuwa oo hadal soo saaray ciidamo dirista ayaa waxa ay weli u baahan tahay amar golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ogolaanshiha maamulka waddankaasi ayuu yidhi howlgalka qiimeynta ee koox howleed oo ka tirsan biliiska kenya ayaa la qorsheynayaa dhowr toddobaad ee soo socda inay kulan yeeshaan qiimeyntani waxa ay ku wargelin doonaan oo ay hagi doontaa waajibaadka iyo shuruudaha shaqo ee howlgalkaasi la filayo faahfaahin dheeraad ah lagama helin islamarkiiba arrintani iyadoo ciidamada ammaanka ee hayti ay ka bateen howsha ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo ra-iisul wasaaraha hayti ariel henry waxay ku baaqeen fargelin caalamiya si loo caawiyo biliiska kahor ku dhawaaqista kenya xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa sabtidii sheegay in horumar laga sameynayo sameynta ciidan nabadilaalineed oo caalami ah oo loo dirayo hayti rajada aan ka filayo waa in aan yeelan doono xoogaha horumar ah oo aan ka warbixinno arrintaasi dhowaan ayuu yidhi blinken kenya ayaa ciidamo nabadilaalineed u dirtay dalal dhowra oo ay ka midka yihiin jamhuuriyadda dimuqraadiga congo iyo soomaaliya